magaalada qardho ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayay madarasada al aqsa oo lagu bara doonaa culumta diiniga munaasabada lagu furayay madarasada ayaa waxaa ka qeyb galay maamulka madarasada macalimiin iyo waalidiin ustaad khaliif maamulaha madarasada al aqsa ayaa ka warbixiyey sida ay u shaqeyneyso madarasada qur-aanku maxaan ku dhahaa culum badan buu leeyahay marka ilmaha markii la barayo qur-aanka waxaa laga rabaa mucallimka inuu baro qur-aanka oo ma garanaysaa tasxiixii ma garanaysaa maca tasxiix inuu baraa la rabaa oo tajwiidkiisa uu baro oo kutubaha asaasiga uu baro ayaa laga rabaa mucallimka oon qur-aanka keli usan ku ekaan ardayga haddii yaraanta aan lagu barin kutubaha asaasiga fiqiga iyo axaadiista tafsiirka wuxuu ka baran karo haddaan la barin hadhow markuu weynaado waxaa laga yaabaa inuu sidaa ku tago uusan waxba baran madarasada al aqsa ee laga hirgeliyay magaalada qardho ayaa kaalin weyn ka qaadan doonta barashada culumta islaamka